بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلaalة في الناar waxaan ku soo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu lbukli kabiirada bukliga la yidhaahdo qofku xaqii waajibka ku ahaa oo alla ku waajibiyey oo masaakiinta iyo dadka maaragtay ahluxuquuqa ay iska lahaayeen oo uu diido waa kabiiro iyo wqowli اllahi tacala alla qowlkiisa uu yidhi aladiina yabkhaluuna waya'muruuna annaasa bilbukl alaaya alla ma jecla kuwa bakhayla iyagu oo xaqii lagu lahaa bixin waaya waya'muruuna annaasa bilbukli intaa kuma ekaysane dadkii haddana waxay leeyihiin waxa bixinina oo haddaad wax bixisaan xoolihiinni baa tegaaya oo baaba'ay waxaasay leeyihin waa nimanka yuhuudda ahaa dhaqankoodu waa saas wayaktumuuna maa aataahum allahu min fadlihi oo qarinaaya wixii alla uu siiyey oo fadligiisa ka mid ah xoolihiina way qarinaayaan waxay kaloo qarinaayaan wixii maaragtay shahaado iyo marag ahaa oo islaamka inay u qiraan iyo looga baahnaa iyo qarinayaan si aanay dadkii u islaamin culamada qaarkood waxay ka dhigeen aladiina yabkhaluuna yani mubtada ayay ka dhigeen oo khabarkiin u qadaran yahay aladiina yabkhaluuna waya'muruuna annaasa bilbukli wayaktumuuna ma aataahum allah min fadli waactadna lilkafiriin cadaaba qabla waactadna lilkaafiriin ayaad u qadaraysaa kuwaas marka alla waa cadaabaa oo maaragtay waciid iyo goodi baa loo goodiyey iyo wax noocaas oo kale loo qadaraya waactadna lilkaafiriina waxaan u diyaarinay gaaladii cadaaban muhiinan cadaab ihaaneeya oo dulleeya marka waa niman diiday nicmadii alla u galay jaxdiyey waay iyo qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi wa fii amwaalihim xaqun liلsaa'ili wاlmaxruum waxaa la ammaanayey dadkii mutaqiinta ahaa oo alla ka cabsanayay oo taacada allana ku dadaalaayo macaasidan iska ilaalinaya tilmaamahooda waxaa ka mid ah wa fii amwaalihim xoolahooda waxaa ku jira xaqun xaq yaa ku jira oo maaragtay alla uu ku waajibiyey yaa iskale xaqa lisaa'ili waalmaxruum kuwa wax weydiisanaya ee baahan iyo walmaxruumi kuwa maaragtay la hoojiyey waxba la siinayn ee iyagu aan wax weydiisanaynin labaduba xaq bay ku leeyihiin weliba kuwa aan wax weydiisanayn baa siya xaq badanoo lagu baraarugi maayo iyaga markaasaa dhici karta maarata inay ku dayacmaan meeshaas waana dad xishoonaaya oo aan wax weydiisanayn can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey allah ka raali noqday qaala qaala rasul lah sal sl rsulka alle wuxuu yidhi man sayidukum yaa banii salima reer banii salimow yaa oday idiin ah oo cidda oday u ah yani qabaa'ilkaas carbeed oday bay samaysan jireen ay maaragtay taladiisa raacaan oo u waayeeleeya qulnaa waxaan nidhi aljaddu bnu qaysin ninkaas baa oday u ah cidda calaa annaa nubakhiluhu iyadoo haddana ay saa tahay oo aan madaxtinimo u oggolnahay madaxna uu noo yahay haddana bakhaylnimaan xoogaa ku tuunna waa ninaan deeqsi ahayn qaala wuxuu yidhi rasuulku sal ll ly slam wa ayu daa'in adwa'u min albukli cudurka ka xuni waa maxay bakhaylnimada ma jiro waay macnuhu bal sayidukum camru bnu ljamuux kaasaa odaydiin ah ninkaas waa nin deeqsi ah kaasaa mudan inuu oday u noqdo cidda rawaahu albukhaariyu fi aladab almufrad bukhaari baa adab almufrad ku wariyey sheekh fawsaan wuxuu leeyahay bakhaylnimadu waa akhlaaq iyo dabeecad xun oo dadka qaarkood laga helo marka bukliga maxaa lagu fasiray waa xoolihii uu qofku uu haysto bixin waayo oo khayrka ku bixin waayo sababtoo alla addoommada xoolaha wuxuu u siiyey inuu imtixaano dadkuna waa jecel yihiin xoolaha waana ku dadaalaan sida alla uu yidhi ina alinsaana lirabbihi lakanuud jinsiga insaanku iyo bani aadamku nicmooyinka rabbi waa kuwo maaragtay jaxdiyey oo diiday wa innahu insaankii calaa daalika waxaas uu samaynayana la shahiidun marag buu ka yahay waa qirsan yahay wa innahu insaankii lixubbi alkhayri la shadiid xoolihii jacaylkooda waa uu ku daran yahay khayrka waxaa laga wadaa buu leeyahy shiikhu meeshaan xoolihii baa laga wadaa aayad kale alla wuxuu yidhi watuxibuuna almaala xubban jamaa xoolihii baad jeceshihiin jacayl aada u xoog badan oo daran xoolaha oo la jeclaadaa waa wax alla dadka uu ku abuuray sidaa darteed addoommadii waxaa lagu imtixaanay inay xoolaha ay jecel yihiin wax ka bixiyaan marka aayaddanna macnahaasaa lagu adkeeyey qofka mararka qaarkood waxaa dhici karta in bakhaylnimadu ay ka qaalib noqoto oo waxuu bixinaayo aysan jirin waajib iyo sunno toona bakhaylnimadii marka naftiisa ku jirtay oo dabeecada u ahayd yuu raacayaa oo uu ka dambeynayaa mararka qaarkoodna ilaahay qofku wuxuu ka dhigaa mid maarata dabeecadiisu ay tahay deeqsinimo iyo waxbixin markaasuu bakhaylnimadii naftiisa ku jirta uu ka qaalib noqdaa oo xoolihii uu wax ka bixiyaa marka waa wax alla dadka u qaybsho dadkii waxaa ka mid a kuwa bakhaylaa iyo kuwa maaragtay deeqsiyaala labaduba waa waa ka mid in jidka alla wax lagu bixiyo waa cibaado alla loogu dhowaanaayo waxaa la bixinaayo ama waajib ha noqdaan ama sunno ha noqdaane alla wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamu wixii aad bixisaan oo nafaqa ah ama sakadii waajibkaahayd ha noqoto ama sadaqadii sunnadaahayd ha noqotee aw nadartum ama aad nadartaan oo min nadrin nadri ah oo aad oofisaan fa ina allaha yaclamu alla waa og yahay waana idinku abaalmarinaya waxaa kaloo alla uu yidhi waanfiquu fii sabiili illaahi jidka alla wax ku bixiya aayad kalena alla wuxuu yidhi man da ladii man waa kuma daa alladii yuqridu allaha ee alla wax amaahiya macnaha xoolihiisu wuxuu ku bixinayaa jidkii alle qardan xasana amaahin wanaagsan oo marka qardigu goormu wanaagsanaanaya waa marka alle loola jeedo oo qalbi wanaagna qofku uu ku bixiyo oo fa yudaacifahu markaa loo labalaabo oo alla u labalaabo lahu qofka adcaafan kathiira labalaab fara badan hadba niyaddiisu sida ay tahay iyo wax uu bixiyey sida ay yihiin alle wuxuu dadka ku tirtirsiiyey inay jidkiisa wax ku bixiyaan jidka alle oo wax lagu bixiyaana waa laba qaybood qaybta koowaad waa maxay waa mid waajib ah sida sakadii oo kale iyo ilmihii aada dhashay iyo qaraabadii baahnayd inaad wax siiso oo aada nafaqayso zamankaad waxaa arkaysaa odayaasha qaarkood oo ilmahoodii dayacaaya oo haweenka uga tegaayoo leh iyadaa ku filan markaasaa haweentii maantao dhan ay suuqa ku jirtaa oo iyadii baa xamaalaysa isagana meelahaasuu mafrajka fadhiyaao qaad cunaaya marka mas-uuliyaddiisu waa uu dayaca qofkaas marka qaarkood waxaad moodaa inay u arkaan waxaan wax iska bannaan inay yihiin inuu isaguna meelaha iska ciyaaro oo wakhtigiisa bilaash ku dhumiyo haweentiin ay shaqayso meeshii la rabo guriga inuu iyadu maaragtay ka shaqayso ay ilaaliso oo ilmihii barbaarintooda ka shaqayso wixii o dhan iyadaa ka wada shaqaynaysa waana doqonnimo taas dadnimona ma aha sharci ahaanna waa xaaraan qofka isagoo awooda inuu shaqeeyo inuu maaragtay wasilow noqdo ama uu wakhtigiisa ku ciyaaro oo uu dareemi waayo waajibkaas oo waajib ka soo bixi waayo waa kabiiro waa dembiyada waaweyn oo lagu dhacay kamidnay ka mid noqonaysa qaybta labaad ee infaaq fii sabiililah ah waa mid sunno ah waa sida sadaqooyinka oo kale iyo tabarucaadka maaragtay khayriga waxa maaragtay wujuuhda khayrka iyo meelaha wanaagsan lagu bixiyo taasi marka waxay ku tusinaysaa in qofka jidka alla wax ku bixiya uu raalli ahaanshada alla uu ka doortay waxaa naftiisu ay jeceshahay sidaa darteed ajir weyn baa lagu abaalmariyaa allana dadkii muuminiinta ahaa ee baariyaasha ahaa ee wax bixinaayey waa uu ammaanay wuxuuna sheegay inay sidaa u yeelayaan iyagoo raalli ahaashada alle raadinaaya wa yutcimuuna atacaama cuntadii bay bixiyaan calaa xubbihi xaal ay xoolihii jecel yihiin miskiinan miskiin bay wax siiyaan wa yatiiman iyo agoon iyo wa asiiran mid lasoo qafaalay intaba waxbay maarata ku bixiyaan maxayna leeyihiin markii wax bixinaayaan innamaa in kale ma ahe nudcimukum annagu waxbaan idin siinaynaa waa idin quudinaynaa liwajhi illaahi alla dartii laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura abaalmarin iyo ammaan iyo idinka dooni mayno annagu allan no mucaamaloonayna oon ajir ka rabnaa bay leeyihin alla wuxuu noo sheegay in wax wax laga bixinaayo ay yihiin wax qofku uu jecel yahay xoolihii qofku uu jeclaabuu wax ka bixinaya markaas alla wuxuu yidhi lan tanaalu lbira samafalki gaari maysaan xataa tunfiquu ilaa aad wax ka bixisaan mima tuxibuuna waxa aad jeceshihiin laakiin haddii bal ka waran qofku uu wax ku bixiyo waxaan daacaday alle ahayn de arrintu waa isbeddelaysaa markaa wuxuu noqonayaa qof maaragtay xadgudub sameeyey oo xoolo ku dheel noqday oo mubadir ah allana ma jecla dadka musrifiinta ah ee macno la-aanta wax ku bixiya alla wuxuu yidhi wakuluu washrabuu walaa tusrifuu waxuna oo waxaba xadgudubna ha samaynina innahu laa yuxibu lmusrifiina alla ma jecla kuwa xadgudubka sameeye aayad kale alla wuxuu yidhi walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqik gacantaada ha ka dhigin mid ku xiran ilaa cunuqika luquntaada oo naftaadana wax ku ciriiriya oo aan wax ku bixinin ahalkaada iyo dadka baahanna aan wax ku bixinin ha noqonin walaa tabsudhaa gacantiina ha wada fidinin kula albasti fidin dhammaanteed oo fataqcuda markaa aada noqoto markaad wax maaragtay awooddaada ka badan aada bixiso ood israaf samayso maluuman mid dadku ay eedeeyaan oo la dagaalo maxsuuran shallaayo oo xoola ku dheelkiisi ka shallaaya oo tabargaba waxaa kaloo alla yidhi cibaaduraxmaanka markii alla uu ka warramayay tilmaamahooda alla wuxuu yidhi waaladiina idaa anfaquu kuwa haddii ay wax bixiyaan lam yusrifuu aan xaddii ka bixin oo waxbixintii aan ku xadgudbin walam yaqturuu aan ciriiriyin nafaqadii iyo waxay bixinayeen aan cariiri gelinin wa kaana waxbixintooduna ay ahaato bayna daalika intaa dhexdeeda qawaaman udhexaysa oo u dhexaysa wax faraqaaddii maarata aan saxda ahayn iyo ciriirintii mid u dhexaysay noqotaa marka sharciga alleh shiikhu wuxuu leeyahay waa mid cadaalad ku dhisan oo u dhexeeya midka quluwiga samaynaya iyo talaxtagga iyo midka maarata gaabinaya looma baahna in xadgudub la sameeyo ama maaragtay gaboodfal la sameeyo qofku waxaa loo baahan yahay markuu wax bixinaayo inuu u dhexeeyo bakhiilnimadii iyo maaragtay fataalnimadii iyo xoola ku dheelkii labaduba waa wax xun khayrkuna wuxuu ku jiraa dhexdhexaadnimadii sidaa darteed alle wuxuu yidhi walaa tubadir tabdiira ha bixinin xoolihii maaragtay daacada alle waxaan hayn ha ku bixinin yani macsida alle ha ku bixinin xoolo laa tabdiir bay noqonaysaaye ama maaragtay si kabadbadisa oo xaddhaafa waxa u bixinin ina almubadiriina kuwa israafka sameeya ee xoolaha maaragtay si qalada ku bixiya oo macaasidii alle ku bixiya kaanuu ikhwaana shayaaiini waxay ahaadeen shayaaiinta walaalahoodii ahaayeen shayaaiintay shabahaan maxay ku shabahaan sharti iyo xumaantii iyo fasaadkii iyo macsidii ku shabahaan alla marku wuxuu ka dhigay kuwa muwadiriinta ahaa oo xoolaha maarata xaqdarrada ku bixinaayey shayaaiinta kuwa la walaala ah sababtoo shayaaiinta bay raacsan yihiin waxbay ka maqlaan amarka shayaaiintana waa maqlaan amarka shayaaiintana waa qaataan rasuulkuna sala allahu alay wasalama waa ka digay kuwa xoolaha ku tasarufa siday iska jecel yihiin iyagu oo aan u aaba yeelin siday xoolaha ku soo kasbadeen wuxuu yidhi marka rasuulku sala allahu alay slama ina rijaalan yatakhawaduuna fi maali illahi bigayri xaqin falahum annaaru yowma alqiyaama rag baa xoolaha alle iska dhex dabaasha xaqdarro oo xaqdarro ku qaata ama markay qaybinayaan xataa xaqdarre ku qaybiya naar baa u sugnaata kuwaas maalinka qiyaamaha riwaayada ismaaciili waxaa ku jirtay ziyaada fi awal alxadiid addunyaa khadiratun xulwatun adduunyadu way cagaaran tahay wayna macaan tahay wa ina rijaalan rag baana yatakhawaduuna fi maali illaahi xoolaha alle uu leeyahay iska dhex dabaalanayo bikayri xaqin xaq darro tirmidina waa wariyey xadiidka oo isagana bilowgiis wuxuu ahaa ina hada almaala khadiratun xulwatun ina hada almaala khadiratun xulwatun xoolahani waa cagaaran yihiin waana macaan yihiin man asaabahu bixaqihi qofkii xoolaha si xaqa ku hela buurika lahu fiihi waa loo barakeeyaa وruba mتakhawidi fيma shaءat nafshu min maali اllahi warasuulih laysa lahu yowma alqiyaamati ila الnaar badana kuwa dhex dabaasha wax naftooda iska jeceshaha oo xoolahaas alle iyo rasuulkiisa iska dhex dabaasha oo xaqdarre ku qaata ama xaqdarre ku bixiya oo maalinka qiyaamo aan lahayn waxaan naarahayn badana tirmidi wuxuu yiri waa xadiid xasan صaxiixa waxaa ala kulli xaal la cabsiinayaa dadka si xun wax u qaybiya oo cadaaladdii ka taga ee marka xoolo la qaybinayo waxaa loo baahan yahay in kitaabkiiyo sunnadii la raaco sideeda kale qofku inaanu khaniimada wax ka qaadanin iyadoon imaamkii uusan qaybinin haddii kale caasi buu noqonayaa nimankii madaxda laftooda waxaa loo baahan yahay xoolahan inaanay xaqdarro ku qaadanin ama dad xaqu leh oo xoolihii ahl u ah aanay u diidin marka kulli waa in lays wada ilaaliyaa oo alla looga baqaa xoolaha ile xisaab baa ka dambayse qofka muslimka ahi xoolahan isagu mustakhlab buu ku yahay waa wax loo dhiibtay yowma alqiyaamana waa la weydiin doonaa xadiidna waxaa ku jiray laa tazuulu qadamaa cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac gomdaha addoonku ma zuulaan maalinka qiyaamaha oo ma dhaqaaqo waayo macnuhu ilaa laga weydiiyo afar arrimood wuxuuna ka sheegay afartii arrimood wa can maalihi xoolihiis in la weydiiyo min ayna iktasabahu min ayna iktasabahu xaguu ka kasbaday wa fiima anfaqahu muxuuse ku bixiyey oo xoolihii ku bixiyey labadaba waa las weydiinaa xaggeed ka keentaa lagu leeyahay xaggeedna ku bixis tirmidi baa wariyay xadiidkaas marka qofka muslimkaa waa la imtixaanaa xoolaha waa laisku imtixaanayaa sida alla uu yidhi inamaa amwaalukum xoolihiinu iyo wa awlaadukum ilmihiinu wax kale maahane waa fitnatun waa imtixaan laydin imtixaanayo waa oo haddii owlaaddu ay sabab u noqdaan inaad maaragtay alla khilaafto oo aada macaasi ku dhacdo oo iyaga maaragtay adduunye u raadin dartood aad u raadinayso aada maaragtay xoolo qalada ku raadiso iyada laftoodu waa waa waa ku naar mudanaysaa xoolihiina sidoo kale daada iska fiirin waa sidoo kale ama awlaaddiiba maarata aad ka yeesho maaragtay macaasi iyo inaad diinkaadi wax ka mid ah aad u tanaasusho dartood oo aad diinkaadi wax ka mid ah aad ka tanaasusho wuxuu yidhi alle waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun qofkii laga ilaaliyo naftiisa bakhiilnimadeeda iyo inuu xoolihii maarata dheeraadkaay uu haystay uu bixin waayo fa ulaa'ika kuwaas hum ulmuflixuuna kuwa liibaanay waa kuwaas marka baabkan waxa uu u guntay shiikhu oo uu kabaa'irta ugu daray waa sidaas maxaa yeele bakhiilnimadu waa kabiiro waa kabiiro kabaa'irta ka mid ah haddii masalan qofku uu sakada diido de kabiiru ku dhacay kabaa'irta dunuubta ka mid a hadduu ahalkiisii iyo zawjadiisii xaaskiisii uu nafaqayn waayo iyo dadkay nafaqadu iyo dadka nafaqadoodu ay isaga waajibka ku hayd hadduu nafaqayn waayo waxay noqonaysaa inuu bakhiilnimo ku dhacay bakhiilnimaduna waa kabiiro marka bakhiilnimadu waa in la iska ilaaliyaa si maaragtay aakhiro aan lagu xisaabin oo aadan naar ku mudan shiikhu wuxuu leeyahay meeshan musanifku uu yidhi wa qowli llahi tacaala aladiina yabkhaluuna wayamuruuna annaasa bilbukhl al aaya waxaa la caynayaa kuwa xoolahooda ku bakhayla inay ku bixiyaan wixii alla uu faray oo ah in labadii waalid ixsaan loo sameeyo dadkii qaraabada ahaana ixsaan loo sameeyo iyo wujuuhdii kale wax lagu bixinaaye inay marka iyagu wax bixiyaan iska dhaafay dadka kale ay bakhiilnimo faraayaan waxay leeyihin xoolihiin ha bixinina oo haysta zakadii ha bixininay leeyihin waa tilmaanta yuhuudda marka taas oo yuhuuddu waxbay qaataan waxma bixiyaan allana wuxuu ku tilmaamay suuratu nisaa am lahum nasiibu min almulki bakhiilnimadooda iyo dhaqanxumadooda laga hadlaayo maa xukunkii yay qeyb ku leeyihiin oo adduunyaday wax ka maaragtay mulkiyaano oo mulkigii wax ku leeyihiin macnaha su-aashaasi waa inkaar waxba kuma laha marka adduunyadan waay macnuhu mulkiga iyagu wax kuma laha oo mulkiga allu u sugnaaday haddii marka mulki uu u sugnaan lahaa faidan xaaladda noocaasoo kalea laa yu'tuuna annaasa naqiira dadka waxba ma siiyeen wax wax ugu yar ee ugu xaqiran ma siiyeen naqiirka waxaa la yidhaahdaa duleelka maaragtay timirta dhabarkeeda ku yaallaa la yidhahdaa wax buuxinaa xataa bixin maayaan wax jiro maa waxaas moogta xataa taas xataa bixin maayaan haddii wax haysan lahaayeen oo mulkiga adduunka wax ku lahaan lahaayeen waxma bixiyeen shiikhu marka wuxuu leeyahay yuhuuddu yani bakhiilnimada caalamka iyaga asal u ah ilaahay haddana bakhiilnimadu waa wadaan dadkana bakhiilnimaay faraan allana tilmaantaa ma jecla iyo qofkii ku tilmaaman labadaba oo alleh waa mid deeqsi ah kadib wadaadka kitaabka alifay wuxuu soo arooriyey alla qowlkiisa uu yidhi wa fii amwaalihim xaqun lisaa'il walmaxruum mutaqiinta tilmaamahooda laga hadlaayo moogta xoolahooda waxaa ku jira xaq waajib ah iyo mid sunna ah oo dadkii baahnaa ay leeyihiin oo lisaa'ili yani macnaha kuwii wax weydiisanaya ah oo dadka ka mid ah yaa xaq ku leh iyo walmaxruumi kuwa maaragtay aan wax weydiisanaynin oo iyagu wax shoonaaya darteed aan dadka wax weydiisanaynin xaq bay ku leeyihin xoolahooda marka alla xoolaha wuxuu ka waajibiyey farad oo qofku uu bixinaayo waajibnimo iyo caabuud uu alla uu caabudaayo iyadoo fuqaradii iyo dadkan wax haysanin la siinayo masaakiinta marka waa xaq ay fuqarada ay leeyihiin masaakiintii in marka xaqaa la bixiyo waxay ka mid tahay tilmaamihii dadkii mutaqiinta ahaa markaas alla wuxuu yidhi wa fii amwaalihim xaqun lisaa'il walmaxruum aayad kale alla wuxuu yidhi aayaddii suuratu lmacaarij aayadihii suuratu lmacaarij ina alinsaana khuliqa haluucaa insaankii waxaa la abuuray darsigii horan kusoo sharaxna ayadahan isagoo argagax badan aadna maaragtay adduunyada ugu maman idaa masahu sharu waxaa lagu sii fasira marka labadan aayadooda ka dambaysa haddii maaragtay wax dhibu ay soo gaaraanna iyo culays iyo faqiirnimo iyo jiro iyo waxaasoo kale jazuucan waa mid maarata argagax badan oo aada u tiiraanyooda wa idaa masahu alkhayru haddii khayr uu taabtana oo adduunyada ay u ficnaato manuucan waa mid maaragtay wax mancin badan oo aan waxba bixin ila almusalliina kuwa musalliinta moogiye aladiina hum calaa salaatihim daa'imuuna ee salaadooda daa'ima iyo waladiina kuwa fii amwaalihim xoolooda ay ku sugan yihiin xaqun macluumun xaq la yaqaano lisaa'ili kii wax weydiisanayay walmaxruumi kaan wax weydiisanayn oo cafiifka ahaa zakadan waxaa lala xiriiriyey kitaabka alle salaada lala xiriiriyey qofkii zakada marka bixin waaya in alla ku waajibiyana jaxdisanoo diidan qofkaas waa qof murtad ah qofkii xoolo alla uu siiyey zaka ay ku waajibto oo yidhaahda aniga waajib iguma aha waa qofkaas waa qof diintii ka baxay soo noqa baa laleeyahy waxaa ka soo noqo hadduu maarata soo noqon waayo imaamka muslimiintu waa uu dilaa laakiin hadduu qirsan yahay in zakadu waajib ku tahay laakiinse uu bakiilnimo darteed u diidaayo u bixin laayahay qasab baa looga qaadaa xoolihii oo dadkii iska lahaa yaa la siiyaa marka ninka madaxdaa ee ummadda madaxda u ah yaa ka mas-uula howlaha noocaas oo kalea oo isagu marka siiya dadkii fuqarada ahaa iyo dadkii mudnaa haddii dadkii marka sakada diiday ay yihiin dad xoog leh imaamku waaba la diriraaba sida abubakar sidiiq uu ula diriray kuwii sakada diiday ilaa ay sakadii ka bixiyaan sababtoo waa xaq waajib ku ah oo fuqaradu iska leeyihiin ma aha wax maaragtay aysay rabaan ka yeeli karaan zakadu waxay ka waajibtaa afar xoolood waa xoolihii bahiimatul ancaamka ahaa geeli iyo lo-dii arigi iyo dalaga ka soo baxa dhulka badarka dhulka ka soo baxaayo iyo lacagtii waa dahabkii iyo fidadii ma ogtaha iyo waxaan la yidhaha badeecada curuudu tijaara wax la yidhaahdo ee maaragtay lasoo iibsado lana sii iibiyo xoolaha marka sakadu ka waajibto waa afartaas marka waa inuu qofku bixiyaa waa haddii sidii waajib ku ahayd ama qasab looga qaadaa laakiin xadiidka jaabiro shiikhuu soo arooriyey oo rasuulku sal l slam qabiilkaa reer bani salima ah u weydiiyey man sayidukum yaa oday idiin ah ilaa qabaaisha caadadooda waxaa ka mid ahayd inay madax yeeshaan ay u noqdaan oo isagu maaragtay ka tarjama iyaga oo maamula markaasu waxay yidhahdeen aljaddu bnu qays ninkaasaa oday noo ah laakiinse waxaan ku tilmaannaa xoogaa bakhaylnimo markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal ly slama oo maxaa ka xun yani cudurka ka xun waa maxay bakhaylnimada marka rasuulku sal slm tilmaantan ah bakhaylnimada wuxuu ka soo qaaday inay tahay nuqsaan nuqsaaminaysaa sharaftii iyo qiimihii qofkii ku tilmaannaa oo uu noqonayo qofku marka qof aan munaasab u ahayn odaytinimo maxalushaahidkuna waa meeshaas xadiidka marka meesha yani laga soo daliilsanayo waa meeshaas qofka maarata bakhaylka ah inaanu munaasab u ahayn qofka bakhaylka ah inaanu munaasab u ahayn odaytinimo bakhaylnimadu marka waa ceeb aada u weyn bakhaylnimadu waa ceeb aada u weyn qofku bakhaylnimo ku tilmaamanna dad oday uma noqon karo sidaa darteed rasuulku sal l slam nin kaluu madax uga dhigay oo camru bnuljamuux oo camru bnuljamuux la yidhaha sayidukum camru bnuljamuux buu yidhi marka jad ibnu qays meeshu waa ka saariyey camar wuxuu ku tilmaanaa deeqsinimo marka bakhaylnimadu waxay ka mid tahay akhlaaqda xun bay ka mid tahay baabu cuquubati albukli kan wuxuu u baab yahay ciqaabta bakhaylnimada iyo kabiiradaas bakhaylnimada uu qofku ku mudanayo iyo wa qowli llahi tacala qowlkiisu uu yidhi sayutawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama nimankaa waajibkii saarnaa bixin waaye oo ku bakhaylay wixii alla uu siiyey luquntaa loo gelin doonaa wixii ay bakheeleen maalinka qiyaamaha waa ciqaab iyo xadiid asmaa binti abi bakrin radia allahu canhuma wa fiihi xadiidka asmaa waxaa ku jiray laa tuucii fa yuuciy allahu calayki ha maaragtay kaydinin oo weelasha ha ku xirin wixii la bixin lahaa oo markaa alla uu adigana nafaqadii kugu cidhiiriyo xadiidka bukhaari muslim baa wariyey shiikhu wuxuu leeyahay markii wadaadka kitaabka alifay uu ka hadlay ka digidda laga digaayo bakhaylnimada iyo wuxuu ku xijiyey baab uu uga hadlaayo cuquubada bakhaylnimada allana waa u goodiyey kuwaas bukharada ah in wixii ay ku bakhayleen luqunta loo gelin doono maalinka qiyaamaha marka alla wuxuu leeyahay walaa yaxsabanna aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlih yaani u malaynin kuwa ku bakhayla wixii alla uu siiyey oo dhaqaalkiisii ah kaas bakhaylnimadu huwa khayran lahum huwa khayran lahum inuu khayr u yahay yaani u malaynin bal huwa sharun lahum shar buu u yahay marka xaqii lagu lahaa xoolahooda ay bakhaylaayaan waxayna u maleeyaan waxa ay samaynayaan oo xoolihii aanay bixinaynin ah inay u khayr badan tahay iyaga oo xoolihii baa idin dhaqaaloobayo isleeyihin laakiin shar bay u tahay iyagu ma oga marka cirib dambeedka waxa ay samaynayaan yaa alla uu caddeeyo wuxuu yidhi sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama wixi ay ku bakhayleen maalinka qiyaamaha luqunta loo gelin doonaa xadiid baa marka ku yimid macnahaas sii fasiraayo sii caddaynaya oo rasuulku sal slam uu yidhi man aataahu allaahu maalan qofkii alla uu xoola siiyo walam yu'addi zakaatahu zakadiisana aan bixinin muhila lahu yowma alqiyaamati waxaa maaragtay loo mithaaliyaa maalinka qiyaamaha oo loo sawiraa shujaacan mas weyn aqraca oo timala wuxuu la timalaya macnaha sunti baa ka badatay markaasaa tinti eber ka haaday ya'khudu markaa qabanaya bilihi zamatayhi labadiisa daan halkaasi halkaas camanku uga dhega shujaac waxaa laga wadaa buu yihi shiikhu maska weyn aqracna waxaa laga wadaa macnaha tima ma leh sunta ka buuxda darteed ya'khudu bilihi zamatayhin waxaa laga wadaa shidqayhi yuu qabtaa macnaha waa daamankii baa laga wadaa marka sayutawaquuna bihi yowma alqiyaamati taasaa marka yani caddaynaysa buu leeyahy macnaha sayutawaquuna bihi yowma alqiyaama xadiidkaana caddaynaya buu leeyahy marka maskii waa uu qaniinaa qofkii oo suntii buu marka ku shubaa cadaabkaasaa ku soconaya qofkii ilaa laga soo saaro maalinka qiyaamaha oo maskaasaa marka luqunta ugu jira oo mar walba maaragtay amankii ka qaniinaya waana goodi aada u daranoo ku soo arooray dadkii xoolahooda ku bakhaylaya qofkii marka xoolihiisu ay yihiin bahiimatu lancaam nicmooleyda waa geelii loodii arigii moogta oo aan sakadiisa bixin waxaa ku soo arooray xadiis baa waxaa ku soo arooray in asagii la weraayo oo la jiifinayo weji wejina waa loo tuuraabay culamadu qaarkood ay yidhaahdeen qarna waxay yidhahdeen maya weriddaas iyo maaragtay jiifintaasu shardi maaha in weji weji loo tuuro dhabar dhabar in macnaha loo jiifiyaa dhici karta dhul bannaan oo waasic ah oo siman yaa maaragtay ninkii la jiifinaya markaasaa xoolihii yani waa geelii iyo loodii iyo arigii moogta uu bixin waayo sakada ka bixin waayo laftoodii baa dul maraya isagii oo ku kor soconaya markaasay cagahoodii iyo macnaha qoobabkii iyo raafafkii yay marka ku dhaawacayaan ku kor soconayaan intaa keliya maahane xataa way qanqaniinayaan qofkii markii xoolihii marka dul maraan kulligood dhammaadaan yo haddana lagu soo celishaa waa maalin qadartiisu ay tahay konton kunoo sano maalinka qiyaamaha maogta markaas kadib yaa qofkii jidkiisii la arkaaya inuu janno gelaayo iyo inuu naar gelaayo hadba xaalkiisu sida uu yahay marka bakhaylnimadu waa dembi dembiyada waaweynaa ka mid ah sababtoo qofkii tilmaantaa ku tilmaamnaa bukligu wuxuu ku xambaarayaa wixii alla ku waajibiyey oo sakadii waajibka ahayd inuu qofku ka bakhaylo iyo xuquuqdii kale oo waajibka ahayd xadiidka asmaa waa gabadhii uu dhalay abubakar ma og tahay oo uu qabay zubayr ibnu cawaam waxaa ku jiray laa tuucii fa yuuciy allahu calayk xoolaha ha haysanin buu yidhi oo maarata weel ha ku ridin oo afka ha ka xirin oo aada markaa macnaha xarigii wax ku xirto oo markaa alla uu adigana marka risqigii kugu cariiriyo oo ku hoojiyo oo usan waxba ku siinin lia aljazaau min jinsi alcamal waayo ma ogta sida aad u dhaqanto yo allan kula dhaqmaaya alla isagoo ka hadlaaya dadka xoolaha aruuriya oo aan waxba ka bixinin wuxuu yidhi wa jamaca fa awcaa waa mid xoolihii aruuriyey oo haddana maaragtay meelo khasnadaa ku riday oo xaqa allana aan bixin awcaada marka macnaheedu waa saas waxbuu bixin waayo waa macnuhu meelba meelna waa ku aruuriya xoolihii marka yacni naarti buu gelaya waayo qofkaas saas u dhaqmaa naartii buu gelaayo waay macnuhu ilaa aayadihii ka horreeya saas tilmaamaya moogta marka fa yuuci caleyka waxaa laga wadaa yani risqiga alla kaa maarata mancinaya iyadoo lagu ciqaabayo qofkii wax bixiya alla waxbuu siiyaa wamaa anfaqtum min shayin wixii aad bixisaan fahuwa yukhlifuhu alla asaa bedelkiisa idin siiya wahuwa khayru raasiqiina inta waxaa rusuqtana inta waxaa rusuqdana alla asaa u khayr badan qofkii marka xoolaha kaydiya isagoo u malaynaya in maarata ay u badanayaan qiyaasta waa ka xumaata qofkaas ee cagsigaaba maaragtay yani jira oo ah in alla uu risqi la-aan dhigaayo oo xoolihiis aan loo barakaynaynin mararka qaarkoodna in aafaad iyo musiibooyin xoolihiis lagu sallido yaa dhacaysa ama xoolihii laga xado ama ay ka gubtaan yaa dhacaysa markuu xaqi ka bixin waayo tusaala marka alla arrintaas ka sheegay niman beer lahaa oo suuratulqalam looga sheekeeyey nin aabbahood ahaa yaa wax bixin jiray marka maaragtay beertu soo go-ayso oo wakhtigii la soo goosanayo mirihii iyo badarkii la gaaro iyo masaakiinta u ogolaan jira inuu wax ka siiyo beerta iska soo galaanoo ay wax ka cunaan zakadii waajib ku ahaydna waa bixin jiray markaas allow barakayn jiray beertiisi markii aabbihii dhintay yaa awlaaddii si xun u fekereen kaasi waxay yidhaahdeen dadka fuqarada ah wax siin mayno beertana waxaan goosanaynaa wakti habeen ah si aanay fuqaradu noogu soo gelin markaase alla wuxuu yidhi fantalaquu way dhaqaaqeen wahum yatakhaafatuuna iyagoo warkiis ku qarsanaya maxay ku hadlaayaan allaa yadkhulannaha alyawma calaykum miskiin maanta beerta iyuuna idiin soo gelin qof miskiinuhu sharay ku heshiiyeen soo ma jeedo habeenkii marka waxaas ku heshiiyeen subaxdii markay tageenna waxay arkeen beertoodiioo gubatayba oo madoobaatay sidii habeen madooboo kale noqoto ama wax uun la jaray noqoto oo mirihii laga goostay eber cadaabaa ku dhacay dabadaba alla ku salliday naar baa alla ku salliday fataafa calayha taa'if min rabbika meesha alla uu yiri waay wahum naa'imuuna naar gubtay yaa alla habeenka usoo dira iyagoo iska hurdaayay waa asbaxad ka sariimi waa asbaxad ka sariimi habeen madoobo kale noqoto ama wax la jaf wayba garan waayeen xataa beertii eber markay arkeen beer wax ku yaallaanoo in la goos diyaar u ahayd ay moog tahay ay ogaayeen ayagu markay arkeen wax eberah waxay hortantenima waa ag mareenba innaa ladaalluuna yidhahd waa dhunsanna maba dariiqii oo beerta mabu ku soconnaba kadib ay isfahmeen markaas yidhahn bal naxnu maxruumuun musiiba aan ugu dhacday ciqaab aan ugu dhacday leeyihi marka wixii ay sameeyeenoo xumaa iyo dhaqankii xumaa yaa alla ku ciqaaba yaa weylanaa bay yidhahdeen marka shallaytadeenne innaa kunnaa taagiina kuwa xadgudbaan ahayn oo daalimiina marka sababta beertu uga gubatay waxay ogaadeen inay tahay niyaddoodii xumayd oo ahayd inay fuqarada fogeeyaan oo xaqoodii aanay siinin markaasaa beerta ka gubatay ile alle waxa la qaranayo waa ogyahay waxaa kama qarsoona maxalushaahidku marka waa maxay aayadahan sharafta leh laga soo daliilsanaayo inay dooneen inay xoolihii kaydiyaan oo xaqi bixin waayaan markaasaa alla ku ciqaabay oo iyagiiaba la dhaafiya wax xoolihii iyagu masaakiinta waa dhaafiya islaaheene xoolihii o dhan waa la dhaafiya kamaa fi lxadiidi alaakhar sidii xadiidka kale ku jirtay irdakii yardakh laki wax bixi wax yarba allaha ka dhigee xoolihii maarata ninkaada wax ka bixi ee alla u leeyahay ey wasicii yuwasic calayka adigu maaragtay dadkii wax sii allah ku waasiciye radkigu marka waa wax bixinta yar baa la yidhaahdaa marka dadkii wax sii alla waxa uu ku siinayaa qofkii wax bixiya alla wax waa siiya qofkii wax diidana alla waa u diidaa iyo qowlii calayhi salaam rasuulka sal slam hadalkii uu yidhi isagoo ka warramaya malaa'igtii allaahuma aci malaa'igtaasaas ku ducaynaysa mogta waxay leeyihiin allaahuma aci mumsikan talafa waa habaartani qofkii xoola bixin waaya oo xaqii xoolaha lagulaa bixin waaya alla xoolihiisa baabi'i bay leeyihin way habaarayaan wa acti munfiqan khalafan qofkii wax bixiyana maaragtay bedel khayr qaba si xadiidku marka wuxuu ahaa maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ilaa malakaani yanzilaani maalin waagu barye ma jirto ilaa laba malagaa soo degto fayaquulu axadumaa midkood baa wuxuu leeyahay allaahuma acti munfiqan khalafa qofkii wax bixiya bedel fiican sii allow wayaquulu aakharu kii kalena wuxuu leeyahay allaahuma acti mumsikan talafa allow kii xaqa bixin waaye oo xoolihiisa xaqa ka bixin waaye baabi'i xoolihiisa bukhaari muslim baa weriye marka qofkii wax bixiya alla bedelkiisii buu siiyaa risqigiisana waa loo barakeeyaa alla wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min shayin wixii aad bixisaan fahuwa yuklifhu alla bedelkiisii buu idin siiyaa wahuwa khayru raasiqiina inta waxaa arsuqtana inta waxaa arsuqdana alla asaa ugu khayr badan laakiin qofkii wax bixin waaya oo xaqi lagu lahaa bixin waaya xoolihiisa alla waa baabi'iyaa wuxuuna isu haystaa xoolaha uu isagu bixin waaye in maaragtay xooluhu ugu badanayaan saasuu isu haystaa laakiin waa cagsi taasaa xoolahaada baabiinaysa adiga waljazaau min jinsi alcamal billahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online